tirintii cutubka labayo tobnaad oo maryan iyo haaruunna waxay muuse u xanteen naagtii rakuush oo u guursaday maxaa yeelay isagu wuxuu guursaday naag rakuush oo iyagu waxay yidhaahdeen war rabbigu ma muuse keliyuhu la hadlay miyuusan annagana nala hadlin oo rabbigu taas wuu maqlay haddaba muuse wuxuu ahaa ninka ugu wada qalbi qaboobaa dadkii dunida joogay oo dhan markaasaa rabbigu dhaqso ula hadlay muuse iyo haaruun iyo maryan oo wuxuu ku yidhi saddexdiinnuba kaalaya teendhada shirka oo saddexdoodiiba way soo baxeen markaasaa rabbigu ku soo degtay tiir daruur ah oo istaagay iriddii teendhadii shirka oo wuxuu u yeedhay haaruun iyo maryan kolkaasaa labadoodiiba soo baxeen oo wuxuu iyagii ku yidhi haddaba bal hadalladayda maqla haddii nebi idinku dhex jiro anigoo rabbiga ah ayaa muujin isku tusi doona oo riyo baan kula hadli doonaa addoonkayga muuse sidaas ma aha oo isagu aamin buu ku yahay gurigayga oo dhan isaga bayaan baan afkayga ugula hadlayaa oo hadal gudcur ah kula hadli maayo oo wuxuu arki doonaa rabbiga qaabkiisa haddaba maxaad uga cabsan weydeen inaad addoonkayga muuse wax ka sheegtaan markaasaa rabbigu iyagii aad uga cadhooday wuuna ka tegey oo daruurtiina way ka tagtay teendhada korkeedii oo maryanna waxaa ku dhacay baras oo waxay u caddaatay sida barafka cad oo kale markaasaa haaruun fiiriyey maryan oo wuxuu arkay inay baras qabto markaasaa haaruun muuse ku yidhi sayidkaygiyow waan ku baryayaaye wixii aannu nacasnimada u samaynay iyo wixii aannu ku dembaabnay aawadoo dembi hanoo saarin waan ku baryayaaye yaanay ahaana sidii mid dhintay oo kale oo jidhkiisii badh baaba'san yahay markuu uurkii hooyadiis ka soo baxay markaasaa muuse rabbiga u qayliyey oo wuxuu ku yidhi ilaahow waan ku baryayaaye iyada bogsii oo rabbigu wuxuu muuse ku yidhi haddii aabbaheed wejiga kaga candhuufo sowma ay ceebowdeen intii toddoba maalmood ah haddaba xerada ha laga saaro intii toddoba maalmood ah oo markaas dabadeedna ha la soo celiyo kolkaasaa maryan xerada dibadda looga xidhay oo dadkiina ma guurin ilamaa maryan mar kale la soo celiyey oo dabadeedna dadkii xasoorood way ka guureen oo waxay degeen cadladii faaraan